qodobka toddobaad aynu u gudbayna waxa weeye waa maraatib liimaan imaanku wuxuu leeyahay wax la yidhaha maraatib maraatib buu leeyahay saddex martabo ayuu iimaanku leeyahay saddexda martabe ee uu iimaanku leeyahay waxa weeye waa aslu liimaan waajib liimaan iyo kamaal liimaan saddex darajo ama saddex martabo oo iimaanku leeyahay weeyaan ashyaa fara badan ayaana markaa waxyaalahani ay geli karaan oo asalka iyo waajibka iyo kamaalku ashyaa fara badan bay geli karaan dad fara badanna waxay markaa garan waayeen in iimaanku maraatib leeyahay oo saddexdan martaba iimaanka farqiga udhexeeyay garan waayeen oodna waxaa ka dhacday waxaa dhacday oo ay ku dhaceen inay waxa weeye adiladii macno aan looga jeedin ahlu sunnana aynay ku fasirin inay ku fasireen oo ula kaceen ayay ku dhaceen masalan haddaynu soo qaadno yani ashyaada haddii markaa laga soo qaado yani geedka ama qofka ama yani acmaasha la sameeyo salaada lafteeda ka soo qaado salaaddu waxay leedahay waxyaalo arkaan ah oo haddii laga tago salaaddu aynay asaxaynin marka asalkii salaadeedba asixi maayo haddii rukni laga tago ama mubtil lala yimaado bicibaara ukra wax buriye haddii lala yimaado salaadda asix mayso waxna salaaddu waa ka asaxaysaa laakin waajib baa laga tago tasixu macal ismi baa la odhanaya waa asaxday salaadu waa kaa gudday laakin aasin baad ku tahay marka waxaa la timi waad ku dambowday baa la odhanaya waxna waxaa la odhanayaa salaadina waa ka asaxday dembina kuma qabti tegistaad ka tagtay ha yeeshee fadlibaad ka tagtoo kaa nuqsaamay oo sunayaasha tegistaad ka tegayso bacdi sunayaadka sunayaasha kamid a waxay noqonaysaa fadiiladii iyo asarkii baa kaa nuqsaamay baa la odhanaya marka saddexdii qaybood oo imaanka aynu uqaybinay salaadii waa gashay maarka salaada lafteedii bay uqaybsantay xajka ka soo qaad xajku wuxuu leeyahay waxyaalo arkaana oo aanay xajku asaxaynin la-aantood ama waxyaalo marka waxa weeye xajku mar waa burayaayo asalkiisaba asixi maayo sida galmuleyni qabla taxallul awal jaamaca zawjatahu qabla taxallul awal waxaa la odhanayaa xajkaasi yani markaa waa buray bimacnaa waxa wey wuxuu noqday xaj yani markaa qado u baahan waxyaalo kalena weliba kaaga waajibaya xajna waxa weeye qofkii waa ka asaxayaayo qalle laguma kallifaayo weliba waxaa intaa raacda waajib buu ka tegayo ama xaaraan buu sameeyo dhiig baa ku waajibay dhiiggaasaa kabaya damu dubra kabis ayaa la odhanayaa dhiiggaa neef waa inaad gawracda xaramka ku qashaa marka kaana waa maxay kamaalkii waajibka ahaa waajibulxaj baa wax u dhimeen oo waxbaa ka maqan wixiina waxaa lagu kabayaa dhiig kaasina waa caynkaas nooc kale oo saddexaad sunayaashii waxyaalo ku saabsan baad ka tagtay waxyaalo sunayaashii ku saabsan ayaad ka tagtay oo sunan buu leeyahay dawaafkoo kale markaa dawaafayso sunayaal bay leedahay inaad waxa weeye xajarul aswadka inaad istilaamto ama dhunkato sidaad awoodi karto aanad cid dhibaynin waa sunayaasha kamid a marka waxa way sunayaasha markaad ka tagtana waxaa la odhanayaa xaraj kuma saara baa la odhanaya manaa dambaarin laakin fadli baa kaa maqan marka saddexdii aanu uqaybinay iimaanka xajkiina waa gashay markaa masalan ka soo qaad aniga imika cabdikariim yani marka xubnahaygu sidaa u dhamaystiran yihiin waxaan ahay cabdikariim laakin laa sanax alla haddii ay dhacdo gacantan iyo gacantan in lay jaro cabdikariim ma ka baadanaya labadaa din haddii lay jarona yani nuqsaani waa timi haddana weli cabdikariimkii un baanahay waxba iskama keedi karin iimaanki iyagoo markaa wax maqan yihiin in haddana iimaan lagu magacaabi karaa laga daliishanaya markaa oo marka waxa wey qaar baa waxay odhanayaan ahlbidaca kamid a haddii iimaanku qawl iyo camal yahay oo waxaan oo dhan majmuucooda ku wada dhaco haddii wixii badmaqan yihiin sidee buu iimaan u noqonaya se wuu noqon karaa baa la ohanaya salaad iyada wax maqan yihiin salaad lagu magacaabayo waajibaad baa maqan haddana salaad baa lagu magacaabay xajkii waajib baa laga tegay haddana xaj baa lagu magacaabay qofkii laxaadadiisi qaar baa go-ay haddana qofkii weeye oo magacii lagama bedelin masalan ka soo qaad masaajidka masaajidka waxaa dumay jidaal masjid ma aha ma la odhanaya ya waa masaajid yani bilaalku hadimo lakin waa masaajid nuqsaani ha ku sugnaatay lakin waa masaajid haddaba marka waxaan jeclahay bal ahlucilmiga qaarkood arrinka yani siday u tilmaameen inaan marka idinku akriyo waayo waxaad suurtoobi karta in lais yidhaahdo waa iska kalaam inshaai ah oo marka yani cabirayo wadaadku culamada waxba kama soo naqlin marka iyadoo waxa wey waxyaalahaan sheegaya waxda adilo ku fadhiyaan ay yihiin ahlu cilmiguna ay tilmaameen nuquulaadkana aan waxaan uga gaabsaday ay tahay zaman badan ama wakti badan buu qaadanaya haddii nuquulaadka lasoo naqliyo markaasay igu kaliftay inaan mawduuca si guuduna aan u sharxo yani waa taas wey qala shekh islam ibnu taymiya uma huwa wuxuu ujeedaa iimaanka uma huwa fi kitaabi bimacnayayni aslu wa farcun wa farcun waajibun falaslu ladi fi lqalbi waraءa alcamal falihada yufaraqu baynahuma biqawlihi tacaalى amanuu wcamilu الصالixaat wاladi yajmacuhuma kama fi qawlihi inama almu'minuuna ولا يست... لا يستأذنك الذين يؤمنون لا يستأذنك الذين لا يؤمنون وحول شيء دعوة إلي آيات من سورة سورة النور كمان آه سورة التوبة لما يضيف شباشرة يا لا يستأذنك الذين لا يؤمنون يا marka waxa weeye laa yastadinuka aladiina laa yuminuuna marka la yidhi tana waa soo qaatay xadiiska marka waa shucabka waa soo qaatay wafdiga cabdiqays xadiis kusaabsan uu soo qaatay markaasuu shiku wuxuu yihi mawdicu shaahid wa huwa murakab min aslin laa yatimu bidunihi wa min waajibin yanqusu bifawatihi naqsan yastaxiqu saaxibuhu lcuquba wa min mustaxabin يفوت بفواته علو الدرجة فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات وسابق marka waxay ku shabahaan culamadu waxay yidhahdaan saddexa martaba iimaanka waxaa laga qaadanaya aayadda min suurati fatir uma awratna alkitaaba aladina istafayna min cibaadina faminhum zalimun linafsi waminhum muqtasidun waminhum sabiqun bilkhayraati biidni illah dalika huwa alfadl alkhabiir marka waxa weeye ka kamaalu iimaan xataa xasiliyey waa saabiqun bilkhayraat waajib iimaan la yimi laakin waxyaalaha sunayaasha ka tegay isagu waa muqtasidka ka waxa weeye ka tegay waajibaadka ka tegay laakin asalkii iimaanka haya isagu waxa uu yahay waa aalimu linafsi waa ka naftiisa dulmiyey saddexdaa aayadda uqaybisay bay mu'miniintuna uqaybsan yihiin mid faasiq ah laakin iimaan baa ku jira faasiqna waa yahay iyo mid waxa weeye isagu mu'min ah midna iimaankii baa laga nafinaya midna iimaankii baa loo sugaya iimaanka marka laga nafinayo waxaa laga nafinayaa waajib limaan iimaanka waajibkiisi baa laga nafinaya markaasu wuxu huwa murakabun min aslin laa yatimu bidunihi wuxuu iimaanku yahay murakabun mid la tarkiibiyayo ashyaada isaga keenay hadda waaxidun ma aha waa murakab waliimaanu waaxidun ma aha waa alad wa huwa murakabun iimaanku waa shay murakab ah oo ashyaa mutacadida ayaa la isaga keenay laa yatimu bidunihi waxa la iska saaray min aslin asal oo asalkaasoo laa yatimu bidunihi yani la-aantii aan iimaan la helayn laa yatimu hadda waxaa looga jeedaa aan la helin baa looga jeedaa ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحب العقوبة يواجب ليس كينا حيالا واجب هذا والنقصان تقول نقصامه آه ومركا إيمانك لا نقصامه نقصان تقول قلت كم مطيسانة يا عقاب عقابكم مطيسانة ثلاثة أوليك يعني مثلا أدلة الصعرة في المامة لا إيمان لمن لا أمانة له لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن يا والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أدلغاس أربن وإيمانك للنفسين أيوه قال ماذا قاتل وحيدا كمال الإيمان بالنفسين أيوه لكن ابن تيمية وحوار ليا كمال الإيمان يعني ما وحي كودان uga jeedaan kamaalkii waajibka ahaa mise kamaalkii sunnaha ahaa kamaal sunnaha hadday uga jeedaan waa baatil weeye waana sida murji'adu yidhahdeen iimaanka laftiisa waa dhamaystiran yahay kamaal mustaxabaa ka maqan waa qalab waa baatil weeyaan laakiin kamaal waajiba hadday uga jeedaan waa sax sidaas aawadeed inaan kamaal keliya lagu kaaftoomin baa fiican ee la yidhaahdo waajibkii iimaanka ama kamaaluhu lwaajib kamaalkiisii waajibka ahaa ayaa la nafyinaya kamaal sunno ah yani markaa lama nafyinayo lakin kamaal waajib aa la nafyinaya saas aawadeed shekh islam ibnu tamiya waxa uu yihi iimaanka nafyiga nusuusta lagu nafiyo waxaa loo isticmaalaa keliya in asalka la nafyinayo iyo in waajibka la nafyinayo laakiin kamaal mustaxaba in la nafyinayaa adilada kumaba dhicin hadalka ilah iyo hadalka rasuulka in iimaan la nafiyo oo la yidhahdo kamaalkii mustaxabkaabaa la nafinaya adilada marnaba lagu hayo laakiin waxa weeye waxaa loo isticmaalaa un nafyiga iimaanka la nafinayo ama waajibkiisa kamaaluhu lwaajib in la nafinayo ama asalkiisaba in la nafinayo in looga jeedo qofku waa gaal iyo in kamaalkiisa waajibkaa la nafinayo laleeyahy qofku waa faasiq asalka iimaanka hadii la waayo kufri baa imanaya waajibka iimaanka hadii la waayona fisqi baa imanaya kamaalka iimaanka ee mustaxabkaa hadii la waayona waxaa imanaysa naqsu daraja derajada oo nuqsaanta ee fisqi iyo kufri midna iman maayo wayn akrin doona hadalacaygaas waxa weyi wa min mustaxabin yafuutu bifawaati culuwi daraja haddaba saddexda umuuro isu dee min aslin laa yatimu biduuni wa min waajibin yanqusu bifawaatihi ومن مستحب يفوت بفواتي علو الدرجة مركب وحو إسكاي مريض وحو مركب كي من أصل ومن واجب ومن مستحب صدق أمور فكر يعني أصل يواجب يمستحب ولا يفوق إيا إيمانك قوة دعاء مجموعة ليلة هاي وحول فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وصادق تدعى توكبت وصدع أيضا وشركة كالحج والبدن وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات إمامك حج وكالو كذلك إله الإسلام السالمين وحج مروى قرية أصل في سبا شرية مرنا أصل في سبا شرية واجب لغته وكذلك جوابه هذا الوكبه مرنا درسة لسان ناقصة وصلنا يلبى لغته مركع وصل إمامك كذلك كالحج حج وكالو كذلك وكالبدن يشيك وكل مشبهة وقصة مرنا لحاجات يسعود مرنا لحاجات واحنا قيه يا إيو اه وغيرهما يوحى لبضا أهين من الأعيان أشياء الأركاء يا أهاتي يو الأعمال عمل لبضا الصمي يا أهاتي وصفات السفوين كمركة أهاتي فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمال ومنه ما نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات وفعل المحرمات ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط وهمك هذا ابن الصيم يورمية يعني ما تسكيس أما قيبه سوحة كاملة وحديء تغف سيدي لما يسترى الكبض نيد أيو كباق بإيمان يو حدو تغف كمال شي واجب كأهاب كباق نيا وفي استواء منيا يو حدو تغف xukunkii iimaankaa la waayayaa oo iimaanba jiri maayo kufri baa imanaya iyo gaalnimo saddexdaa qaybood buu kala kacay haddaba waxa marka haddii laga tago kamaalkii la waayayo waajibka ahaa waxa weeye waa tarku lwaajibaat wa ficlu lmuxaramaat waxa hadduu markaa waxa weeye waxa markaa haddii la waayo yani markaa uu dhacayo kamaalkii waajibka ahaa la waayayaa ee fisqigu imanaya waxa weeye waajibaadkii haddii la samayn waayo oo laga tago waxaa imanaya fisqi muxaramaadka haddii la sameeyana waxaa imanaya fisqi waxaa kaloo jira wax markaa ruknigiisa hadii la waayo wax hadduu tago rukn rukunkii iimaankaba la waayayo oo iimaanba aanu jiray gaalnimo maxdi ay noqonaysa taasina waa maxay wa huwa tarku lictiqaadi waalqawli waa in caqiidada qalbiga laga tago iyo dhawaqa markaa lagu dhawaaqayo shahaadateynka in laga tago yani rukunkii iimaanka laba shay buu ka dhigay hadda hadda bay odhanayaa ra'yigaa ibnu she ibnu taymiya sheegay qaar baa odhanaya waxa wey murjiadaa qabta ibnu taymiyana markaaba murjiadaa lagu dari waxa uu yidhi wa minhu maa naqasa ruknuhu waxaa ka mid a wax hadduu tago imaanka rukunkiisii la waayayo wa huwa waxaasi tarku lictiqaadi waalqawli waa in ictiqaadkiiyo odhaahda laga tago oo camalkii sheikhu xagu mariyey isagana baijaaba kusoo baxay talo wa huwa tarku lictiqaadi waalqawli aladi yazcumu lmurjiatu waljahmiyatu anahu musaman faqad farqiga halkaasi kugu baraarujinaya ahlu sunna markay sidan yidhahdaan iyo murjia markay yidhahdaan maxay ku kala duwan yihin murjiadu waxay leeyihin iimaanba xaqiiqadiisu acmaasha lama yidhaahdo oo camalku iimaanba maaha marka ruux kasta oo la yimaado odhaahdii iyo ictiqaadkii waa mu'min iimaankiisuna waa kaamil oo waa dhamaystiraya saasay markaa leeyihin laakin ibnu taymiya saa ma aha wuxuu leeyahy iimaanku waa naaqis iyo ahlu sunnaha sidan yidhiba waxay leeyihiin waa mu'minu biiimaanihi faasiqun bikabiirati iimaankiisuu mu'min ku yahay kabiirada iyo fisqiga uu la yimi baa markaa faasiq ku yahay yani waa labaday ku wada khabrayaan mu'minu biiimaanihi faasiqun bikabiirati waa xulwun xaamidun yani siday waxawey khabar u wada dhacayso ayaa hadda khabar waxa wada dhacaya mu'minu biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi iimaankiisu muumin ku yahay kabiiradiisu faasiq ku yahay yani saasaa laga tilmaamaya marka waxa weeye ahlu sunnuhu waxay leeyihin dadka faasiqiinta iimaankoodu ma dhamaystirna laakin murjiadu waxay leeyihiin faasiqiinta iimaankooda waa kamil qisa macruufa oo khalaal uu ku soo aroorinaya kitaabkiisa assunna waxay sheegaysaa abu xaniifa ayaa wuxuu soo maray nin khamriya cabas ninkii khamriya cabka ahaa ayaa yidhi ya aba xaniifa ya murji yani ninkii khamriye cabkahaaba wuxuu ku iri murji o markaasuu abu xaniifa wuxuu yihi anaa eedda iskale adoo khamrada sidaa u caddeeya markaan kugu idhi muumin baa tahay iimaankaaguna weliba waa kaamil oo ka jibriil iyo ka mika-il buu la mid yahay markaan sidaa ku uri waan gartay maanta ilah inaad magac igu sheegto aa tihahdo waa murji baa tahay eedda anaa qalay buu ya hadalka ku saabsan yani markaa ruuxa faasiqa ah iyo jibriil iimaankiisu waa isleegyihiin abu xaniifa iyo waa laga soo naqliyaa culamada kale ee lamidka ee ku tegey in acmaasha iimaanka laga saaro qolyaha ku tegay waa ra'yi batil ah marka ahlu sunna waljamaaca dhammaantood waxay qabaan iimaanku xawliya camal in yahay bacdiba waxay yidhahdaan culamada kamida ahlu sunnahu laba ra'yi bay masalada kaleeyihin ama laba qowl qaarkood waxay yidhahdeen iimaanku waa qawl iyo camal iyo ictiqaad qaarkoodna waxay yidhaahdeen iimaanku waa ictiqaad iyo yani marka iqraar oo qawlkii ah marka ahlu sunihii jamaahiirtuna sidan bay mareen jamaahiiru ahli sunna bacdi ahlu sunna ka midnasa bay yidhahdeen waa qalad qawlkaas ahlu sunna ismay khilaafin masalada abu xaniife iyo xamaad ibn abi sulayman iyo qolyaha lamidkii masalada ahlu sunna waa ku khilaafeen waa mas'ale ahlu sunna ku khilaafeen ijmaacyada ahlu sunnana culamadu waa soo naqliyeen oo kutubtay mudawan ku tahay ijmaaciyaa laga soo naqliyey selefka marka qawlka khilaafsan ma aha markaysa waxaan markaa qawl min aqwaali ahli sunna ah waa zallo ama simdiriexasho yani markaa khilaafsan yani ahlu sunna siday qabeen zallo weeye jannada caalimkana lama raaco marka waxa weeye calaa kulli xaal ibnu cabdilbarna waa ku sheegaya kitaabkiisa la yidhahda atamhiid oo markay ahlu sunnuhu qaarkood ay leeyihiin taariku salaadku gaal ma aha ee ictiqaadkii iyo iqraarkii wuu hayaayo waa muslim oo asalkii iimaan waa hayaa gaalna ma aha qawlkaa iyo qawlka murjiada farqiga udhaxeeyuu ibnu cabdilbar sheegaya kitaabkiisa tamhiid la yidhahda u sheegaya waxaan onayaa farqiga udhexeeya waxay tahay ahlu sunnuhu waxay leeyihiin iimaankiisu waa naaqis iimaankiisu waa naaqis waxaan ka maqana iimaankay kamid yihiin laakiin murjicadu waxay leeyihiin maya iimaankiisu naaqis maahe waa kaamil oo iimaanka jibriil iyo mikail buu lamid yahay marka farqiga udhaxeeya ahlu sunno iyo murjico udhaxeeya mas'aladaas waa sidaas marka waxa weeye murjicada iyo jahmiyadu waxay sheegteen buli anahu musaman faqat in tarku lictiqaad ama qawlka in lagu markaa keligii lagu ilaaqo oo iimaan ba lagu magacaabo lakin anagu waxaan leenahay iimaanku waa ka ballaaran yahay oo camalka xataa iimaan waa lagu magacaaba laakin waxa weeye iimaanku maraatib buu leeyahay oo ruknigii iimaanka kama mid aha bimacnaa asalkii iimaanka camalka haddii la waayo yani asalkii iimaanka loo waayi maayo camalkana waxay ujeedaan acmaashu waa daran yihiin halkaas waa mawdicu laf dad baa wax yani isdhex geliya camalku camal qalbiguu leeyahay camal muuqduu leeyahay camalka muuqdalabuu iski kala kacaa waajibaadka in la sameeyo iyo waxyaalaha xunxun in laga tago labuu markaana usii qaybsamaa ictiqaadkii wixii ku saabsanaayo acmaalquluubkii aan la-aantood iimaan la helaynin haddii la waayo iyadu waa lagama maarmaan oo ictiqaadkuu ku guda jiraa ictiqaadkuu ku guda jiraa camalkii jawaarixda daahirkaa laga samaynaya laba u kala qaad ma waajibaad la fuliyo mise waxyaaba laga tago kufri wixii ah in laga tagaa oo aan sanamka loo sufuudin oo aan wax kufriya la samaynin ee laga tagaa ee laga dheeraadana iyaduna waxa weeye waa lagaba maarmaan asalka iimaanka ee lagaba maarmaan u tahay laakiin waxaa laga hadlayaa yani camalu ljawaarixi alficliyi daahiri camalka jawaarixda ah ee ficilka loo nisbeeyo wax la samaynayo wax laga tegaya aan ahayn tegista laga tago taasaa laga hadlaya bimacnaa salaadii iyo zakadii iyo waajibaadka kale caynkaasa tegista laga tago asalkii iimaan ma loo waayaya mise looma waayo mas'alada aban idin hormariye ahlu sunnahu afar camal ay isku khilaafeen baa jira waa khilaaf bayna ahli sunna afarta camal ay isku khilaafeen waxay tahay waa afarta rukni shahaadataynka marka laga yimaado arkaan islaamka salaada zakada soonka xajka mabaanidu sheekhu islam ibnu taymiya u isticmaala almabaani ama tiirar bay culamada kale yidhaahdaan marka afartaa arkaanta ah ahlu sunnaha qaarkood waxay leeyihin ruknigii laga tagaba gaalnimaa ka imanaysa waxaa dhici karta badankiinu inuu maqlay salaada haddii laga tagaa gaalnimo ah lakin ahlu sunnaha qaarkood waxay qabaan afarta tii laga tagaba inay gaalnimo tahay ahlu sunnaha qaar baa qabaan bacdina waxay qabaan salaada iyo zakada haddii laga tago mid waliba waa gaalnimo bacdina waxay qabaan salaada haddii laga tago iyo zakada haddii imaamka lagula dagaalamo imaamka lagula dagaalamo hadda aaxaad inaas lagula dagaalamo maaha imaamka muslimiinta lagula dagaalamay gaalnimo tahay bacdi ahlu sunnaha kamidna waxay qabaan yani salaadoo keliya haddii laga tago waa gaalnimo laakiin rukniyada kale tegi tegista laga tagaa oo la qirsan yahay oo la ictiqaadsan yahay yani marka waxaa gaalnimo maaha tegista laga tagaa bacdi kaleo ahlu sunno kamidna waxay qabaan afarta rukni kii laga tagaaba hadduu qofku muctaqid yahay oo ictiqaadsan yahay oo aanu juxuud iyo istikbaar midnaba la iman yani juxuud iyo istikbaar istikbaarka canaadki wey maanaa toor toor toorsada iyinu yidhaahda iyo yani waxa weeye nin weyn baan ahay miyaan foorarsan karaya iyo yani ma dabadaydaan marka waxa weeye madaxa ka sarraysiiya iyo inuu salaadii ka kibraayo hadday muuqato oo kale waxa weeye ta noocaas waa kufur akbar laysuma khilaafsan waa kufru cinaad kufru lcinaad walistikbaar wey waana isku macne yani haddii la yaha kufru listikbaar iyo kufru cinaad iyo kufru lilah walistikbaar waa bimacna marka waxa weeye calaa kulli xaal ahlu sunnaha qaarkood waxay qabaan afartaa rukni kii laga tagaaba gaalnimaa ka imanaysa salaada haddii laga tago waa gaalnimo zakada haddii laga tago la manciyo waa gaalnimo soonka haddii laga tago waa gaalnimo yani markaa xajka haddii laga tago uu qofku goosto inaan weligii xajinin addamaha dib u dhigo ya xajka hadduu goosto weligii inaanu xajinin waa gaalnimo culamada qaarkood basaa qaba oo ahlu sunnaha kamid a bacdi kaleo ahlu sunnaha ka midna waxay qabaan afartaa rukni kii laga tagaa midnaba gaalnimo maaha marka sidaas aawoodee ra'yigan hadda ibnu taymiya wuxuu ku dhisan yahay ra'yiga